Munaasabaddan oo lagu daafurayay qaybta hooyada iyo dhallaanka isbitaalka Hamar ayaa waxaa loogu adeegi doonaa hooyada iyo ubadkeeda. Xaruntan ayaa waxaa hirgelinteeda iska kaashaday maamulka isbitaalka Hamar iyo hay'adda kheyraad oo ka shaqeysa arrimaha caafimaadka. Agaasimaha isbitaalka Hamar Dr. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ka waramaya ahmiyadda ay leedahay xaruntan.
qaybtan waxay gooni u tahay hooyada iyo dhallaanka oo ah qayb muhiim u ah bulshada soomaaliyeed laga bilaabo hooyada markay xaruntan soo booqato u imaato qaybta dhalmada kombyuutarka ugu horeeya la saarayo dhalmada baaritaanada loo sameynayo ilaa iyo ambalaasta xaafadeeda keenayso dhammaan insha allah waa lacag la-aan waxaana iska kaashanayo hay-adda daryaalka caafimaadka alkheyraad iyo isbitaalka takhususiga xamar specialist hospital hay-adda saa hore ula socotiin waxay qaliimo lacag la-aan ka fulisay isbitaalka kuwaas oo u baahnayeen kana faa'iidaysteen bukaanno aad u fara badan oo soomaaliyeed kuwaasoo aan horey u awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka qaliimada